alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay fasalkii ku saabsanaa fii nawaaqid alwudu waxyaabaha weysada buriya asbaabta qofkii weyse qabay markay la soo darsaan weysadiisa ay noqonayso midaan jirin oo shaqaynayn wuxu uhi wayanqudu waa buraa alwudu weyse wayanqudu waxaa buriya alwudua weyse qabka arbacatu ashyaa shay yaal oo afara alawalu shayga koobaad ee weysada buriyaa alkhaariju waa ka soo baxay min axadi sabiileyni labada marin midkood ka soo baxay alqubuli xagga hore ka soo baxay waduburi awiduburi ama xagga dambe ka soo baxay sida kaadidii iyo saxaradii oo lagu sheegay aayadda ilaahay u uhi aw jaa axadu minkum min alghaayid aw jaa axadu minkum alghaayid iyo riixda oo lagu sheegay xadiidu abi hureyra iyo almadiy oo ah biyaha qofku markaa dareen shahwadeed galo ka yimaada xadiidka cali lagu sheegay iyo alwadiy oo timaada kaadida dabadeed ama qofku wax culus markuu qaado shaygu mar hadduu halkaaba ka soo baxo ha noqdo mid loo bartay ama mid aan loo baran sida gooryaan hadduu ka soo dhaco ha qoyanaado ha qalalaado waysada wuu burinaya waxa qure laga soo reebayaa sidaynu kitaabkii horeba ku aragnay waa manida oo manidu markay qofka manidiisii tahay markii koobaadna ay ka soo baxday miduu intay soo baxday dib isugu celiyey aanay ahayn maydhasho ayay waajibisaa laakiin weysada ma jebiso waayo labada arrimood kii weynaabay gaarnimadeeda ku waajibisa waa maydhashada ah ka yar oo ah weyse weysaysiga caamnimadeeda oo ah inay tahy wax ka soo baxay qubusha ku waajibin mayso waay waxaa daba isweydiin leh oo aanay dhacdaaye haddii qubushii ama duburtii ay awdanto halkii qofka ay saxaradu ka iman jirtay ama kaadidu haddii abuur ahaan ay awdan tahay xaaladda koobaade oo qofka meel kale loo furo dee kaadidii iyo saxaradii iyo neeftii ay ka yimaadaan meeshaa la furay wixii ka yimaada ama marin kalaba ka soo baxa ayaa weysadiisa jebinaya tusaale ahaan qofka dabadii baa xidhan waa meelaha goljiricdaa laga dalooliyey oo saxaradii ay ka imanaysaa ama kaadidii mar haddii ay meeshii asal ahaan ay wax ka iman jireen abuur ahaan ba ay u xidhantay meelahaa furan wixii ka soo baxa ayaa weysadiisa jebinaya haddii meeshii ay marka hore furnayd oo abuur ahaan ay u furnayd deetana dhibaato la soo deristay awgeed ay u awdantay xundhurta inta ka hooseysa wixii ka soo baxa weysada jebinaya inta ka sareysa wixii ka soo baxaana weysada jebin maayo haddii qofka meeshii ay wax ka iman jireen ay furan tahay dabadii way furan tahay qubulkii waa furan yihi meel kalena way furantay meeshii asal ahaan ay wax ka soo bixi jireen wixii ka yimaada ayuunbaa weysada ka jebinaya mar hadday furantay meelaha kale waxaa ka soo baxaya kaadi iyo saxaro iyo neefba ha noqdaana weysada ka jebin maayaan marka saddexdaa xaaladood ayay yeelanayaan waxyaabaha ka yimaada meeshii asal ahaan ay wax ka iman jireen meelaan ahayn haddii abuur ahaan ba ay u xidhan tahay meeshii ay wax ka iman jireen oo meel kale ay furantay meeshaa kale wixii ka yimaada ayaa weysadii jebinaya haddii ay abuur ahaan u furnayd oo ay intaa dabadeed xidhantay xundhurta inta ka hooseysa wixii ka yimaadaa weyse jebinaya inta ka sarreysa wixii ka yimaadaana weyse jebin maayaan haddii meeshii asalka ahayd ay furan tahay meel kalena ay furanto meeshii asalka ahayd waxa ka yimaada ayuunbaa weysada jebinaya meeshaa kale furantay waxa ka yimaadaa weysada jebin maayaan athaani arrinka labaad ee weysada buriyaa zawaalulcaqli caqliga suulitaankiisa weeyi binoomi seexasho qofku uu seexday caqligiisa iyo garaadkiisa uu ku suulo aw hayrihi ama waxaan seexashaha inuu ku suulo sida waalashada miir doorsoonka sirkhaamitaanka waayo qofku mar haddii garaadkiisu uu tago inay wax ka soo baxeen iyo in kale war isuma hayo waxaa dhici karta inay wax ka soo baxeen isagoo aan is ogeyn marka hurdada ayaanu xadiidu ku soo arooray inta kalena waa looga qiyaas qaata waayo hurdada way ka daran yihin waxaa haddaba laga soo reebay xaalad xaaladaha hurdada ka mida ilaa nouma mumakkinin mid qabadsiiyey hurdadii mooyaane maqcadatahu dabadiisa qabadsiiyey oo ku dhajiyey min alard ee bilardi dhulka waxaa loo jeedaa qofkii fadhi buu ku seexday isagoo dabada dhulka ku haya ayuu seexday dabada dhulku qabadsiiyey macnaheedu waxa weeye dabadiisa iyo meeshanuu ku fadhiyo meel bannaanoo ay wax ka bixi karaanoo u dhaxaysaa ma jirto waa shardi taas haddii dabadiisa iyo dhulka meel bannaan ay wax ka bixi karaan ay u dhaxaysa dee dabadii dhulka muu qabadsiin markaa fadhibaa ha ku seexday weysada way ka jabaysaa min alardi marka la leeyahayna halku ku fadhiyuun baa loo jeedaa dhul ha noqoto ama dee dhismo dushiiba ha noqoto ama gaadiid dushiiba ha noqoto maa maa yaqcudu calayhi un baa loo jeeda wuxuu ku fadhiyo waxaa kaloo shardiya inuu abuurkiisu dhexdhexaad yahay oo aanu ahayn qof aada u dhuuban oo dee dabadiisu wixii ka soo bixi lahaa aanay celinayn dhuubni awgeed oo hilib wax celiyo ma leh ama aada u buuran oo wax ka soo baxayba aan dareemahaynba kaasi xataa hadduu fadhiga ku seexdo weysadiisu way jabaysaa waxaa kaloo shardiya markuu soo baraarugo sidii uu ku seexday isagoo ah waa inuu soo baraarugo isagoo sidii iska bedelay hadduu soo baraarugo hurdadiisaasi fadhibaa ku seexdee weysada way ka jebinaysaa waxaa kaloo shardiya qof looga qaateyni inaanu u sheegin inay wax ka soo baxeen qof looga qaateen oo ag fadhiyey baa wuxuu ku urhi war markii dhaweyda fadhiga aad ku seexatay neef baa kaa timi oo dhawaaqeedaan maqlayay warkaana de waa inuu qaato oo mid weyse jabay uu isu arko athaaliu markaa arintaa fadhiga hadduu qofku ku seexdo shuruuddaana la helo inaanu weysadu ka jabayn waxay ku saleeyeen xadiidka abu daawuud wariyey kaana asxaabu الnabiy yanaamuun yantadiruuna اlcishaa أو نام أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء ثم صلوا ولم يتوضوا صxaabada rasuulku iyagoo cishaaygii sugaya habeenku nebigu aad dib ugu dhiga weye ayay seexdeen kadibna way kaakaceen una way iska tukadeen iyagoo weyseysa riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi xataa takfiqa ruusun ilaa madaxoodu saa u ruxmo macnaheedu markaa fadhi bay ku seexdeen weye xadiidkaasay ka qaateen masaladaas athaaliu arrinka saddexaade weysada buriyaa iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin gabadh iyo nin diirkoodu kulanka uu kulmo weeye macanaa uu istaabto diirkoodu gabadha iyo ninkaasoo kabiireyni laba waaweynah oo ajnabiyeyni ajanabi kala ahoo maxramaan isu ahayn marka arintan iyaduna weyse ay burinaysaa aw laamastum nisaa baa u daliila bay yidhahdeen aayadda ilahay ui aad dumarka taabataan waa jiraan madaahib khilaafsan oo ibnu cabaas baaba taa khilaafay oo yidhi istaabasho quri weyse burin mayso aw laamastum nisaana waxaa looga jeedaa galmada oo rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam intuu weysaysto caaisho taabtay dabeetana salaadunbuu u baxay caaishana nebigoo tukanaya waa tii taabatay isagoo salaadda ku jira nebigu waa kii lugta ka qanjiirinayey si ay lugaha uga laabato meesha ugu sujuudo marka waxay istaabtay horta waa inay yihiin laba jinsiyo kala duwan oo istaabashada laba nin ay istaabtaan weyse jebin mayso laba dumar hadday istaabtaanna weyse jebi mayso walihaada buu uhi basharatay rajulin wamra'atin waxay isku taabteenna waa inuu yahay basharada yacnaa waa in jidhkoodu uu isgaadhay meeshuu doonaya baa iska gaadhay haddii waxaan jidh ahayn uu isgaadhay weyse jabi mayso timahoodaa isgaadhay ilkahoodaa isgaadhay cidiyahoodaa isgaadhay waxaa basharo la meydha weyse ku jabi mayso waxaa kaloo shardiya kabiireyni inay yihiin kabiireyni loogama jeedo laba qof oo da-a waxaa looga jeedaa laba qof oo gaadhay da loo hunguroodo oo jinsiga kale u hunguroodo oo dadka dabcigoodu uu saliimkae damiirkoodu aanu dhiman ay u hunguroonayaan bay inanti gaadhay guur iyo waxa ay uga hunguroodaan taasaa taabashadu weysada jebinaysa inankiina saasoo kale yani hadduu doono yaanu qaan gaadhin be mar hadduu gaadhay qofkii xad guur loola hunguroodo oo dadka damiirkoodu uu noolyay guur ula hunguroodaan markaasaa taabashadiisu ay weysada jebinaysa waxaa kaloo shardiya an yakuuna ajnabiyeyn waa inay yihiin kuwo ajanabi kala ah oo maxram waa inaanay soo ahayn oo nasab iyo nuugmo iyo xididtinimo intaa midnaba waa inaanay maxram isugu ahayn dadka maxramka hadday istaabtaan weysada iskama jebiyaan hooyadii inantiisa habaryartii edadii walaashii ayeydii gabadhii uu jaqay kuwii jaqniinku walaaleeyey sodohdii inanta uu sodoga u yahay ee inankiisa u dhaxday kuwaasoo dhami maxram bay isu yihiin oo weyse iska jebin maayaan waxaa kaloo shardiya inaan jidhkooda aan waxba u dhaxayn an yakuuna iltiqaa bigayri xaayil oo haddii maro ama wax kale jidhkooda u dhaxeeyo istaabashadaasi weysada ka jebin mayso araabicu arrinka afraada weysada jebiyaa masu qubuulil aadamiy bani aadam qubushiisa awradiisa xubintiisa taranka taabashada la taabto weeye aw xalqati duburihi ama daba dabadiisa wareegeeda macnaa intaa daloosha wareegeeda bibaطni الraaxati baabacada xaggeeda hoose lagu taabto aw buطuuni اlasaabici ama faraha xaggooda hoose lagu taabto baطn raaxa waa intaa marka laysku daboolo qarsoomaysa butuun lasaabicina waa faraha marka saa laysugu daboolo laysku yara cadaadiyo intaa qarsoomaysa weeye markaa dushan sare haddii lagu taabto ama girgiradaa lagu taabto ama faraha afkoodaa hore lagu taabto weysadu jabi mayso haddii dee xubnaha kale jidhka lagu taabtana hadalkeeda badaa suxulka iyo jilibkai hadduu ku taabto cawradiisa qofka ama qof kale cawradii weysadu ka jabi mayso oo rasuulku calayhi salatu salam wuxu uhi man masa farjan falyatawada farjiguna waa meeshaa furan qubusha ha noqoto xagga hore ama xagga dambe ha noqoto qofka farji taabta ha weysaysto weysadu waa ka jabta inuu baabacada inteeda cad iyo faraha intooda cad uu ku taabtana waxaa shaafici u daliishaday xadiidka abi hureyre rasuulku uhi idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjih ifdaagu waa in xaggan hoose lagu taabto marka cawradaasi tiisa ha noqoto ama qof kaleba cawradii ha noqoto marka hooyadii haddii ilmaha yar ay kaadi ka maydho ama ay saxaro ka maydho dee dabadiisa ay taabato iyadoo weyse qabta weysadu way ka jabaysaa waxay ku jabaysaana maa najaasada ay faraha la gashay oo qofka weyse qabaa inuu najaaso taabto ama jirhkiisa ay marto weyse kaga jabi mayso waxay weysadu ku jabaysaa taabashada dabada amaba xubinta taranka ee qof kale qofkaasi uu taabtay marka dabada inta burinaysaa waa xalqata duburiyo waa meeshaa furane halkaa ay isugu timaado wey maaha barida iyo dhabanteeda iyo maaha waa intaa furana saxaradu ay ka soo baxdaa afkaa ay isugu timaado qubushana qofku hadduu nin yahay dee waa dakarkiisa oo dhan waa xubintiisaa taranka oo dhan weeye xiniyuhuuse kuma jiraan taabashadooda weysada jebin mayso ruux dumara haddii ay tahayna dee waa waxa weeyaan dee cawradeeda halkaa isugu timaada un faslu fi ma yaxrum cala lmuxdit fasalkan wuxuu kaga hadlayaa qofkii weyse jabsanaa waxyaabaha xaaraanta ka ah hadakani faslun weeye fii ma buu ku saabsan yahay shayga ay fi ladii shayga yaxrumu xaaraan ka ah cala almuxditثi qofka weyse jabsan qofkaan weyse qabin waxaa xaaraan ka ah oo xadadku u diidayo waman intaqado qofka uu buro wuduu weysadiisu xaruma caleyh waxaa xaaraan ka ah asalaatu salaada xaaraan ka ah faral iyo sunne xataa salaat ljanaasa xaaraan bay ka tahy oo isagoo is og haddii uu tukado bilaa weyse uu ku tukado uu dambaabaya waxyaabaha markaa salaada tawaabicda oo ah ee raaca sida sujuudu shukr iyo sujuudu tilaawiya kuwaasina waa la mid iyaguna xaaraan bay ka yihin mar haddaan weyse qabin walaa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdatha xataa yatawadaa buu uhi nebigu calayh isalatu wasalaam midkiin salaaddiisa ilahay aqbali maayo markuu weyse jabo ilaa uu weyseysanayo laa yaqbal lahu salaata bigayri ahuur salaad bilaa ahaara ilaahay ma aqbalo waawaafu baa xaaraan ka ah inuu kacbada ku dawaafo waayo rasuulku wuxu uhi aawaafu bimansilati salaa aawaafu bilbeyti salaatun dawaafka kacbada lagu dawaafa waa salaad laakiin dhexdiisa inaad hadashaan un baa laydiin baneeyey oo dee hadalku salaada wuu jabiya lakiin dawaafka ma jabinayo markaa marka dawaafaysaan khayrun ku hadlay buri rasuulku faman naطqa falaa yanطiq ila bikhayrin wamasul musxafi musxafka taabashadiisa xaaraanka ah wa xamluhu qaadistiisa ayaa xaaraanka ah marka musxafkan waxaa looga jeeda ma kutiba caleyh اqur'an oo meesha qur-aanku qoran yahi ayaa looga jeedaa meeshuu doonayaa ka taabto shardi maaha meeshuu taabtay inuu qur-aanku qoran yahi halkaa banaane qoraalka hareerihiisa xataa inuu taabtaa uma banaana mar haddaan weyse qabin jaldigaa inuu taabtaane waxba ku qorayn uma banaana mar haddii musxafkii weli uu la socdo oo loo nisbeynayo la odhanayo waa jaldigii musxafka ma kitaabka galkiisa isagoo ku jira inuu dusha ka taabto sanduuqiisa isagoo ku jira inuu dusha ka taabto looma ogola laakiin rixligaa tusaale ahaan musxafku uu saaran yahi isaga waa la taaban karaa isagu dee kitaabkii maaha waa shay kale kitaabkii haba saaraade waa la taaban karaa wallawxi wamasu low taana dee daliilkeedu waa qur-aanka ilahay maruu ka warramy wuxu uhi laa yamasu ila almutahharuun rasuulkuna wuxu laa yamasana alqur'aan ilaa taahirun qof daahira mooyaane qof kale qur-aanka ayuu taaban walawxu wamasul lawxi baa xaaraan ka ah looxi inuu taabto kadalika xamlu qaadisisuna waa la mid looxi almaktuubi ee la qoray fiihi dhexdiisa lagu qoray alqur'aanu qur-aanka oo lidaraasati loo qoray si looga barto marka haddii qur-aankii loox lagu qoro waxaa la eegayaa maxaa loogu qoray haddii loogu qoray qurux ama gidaarkaasaa qurxin awgeed qur-aan loogu qoray ama loox ama lilbaraka litabaruk si looga barakaystaa loogu qoray kaa isaga taabashadiisu iyo qaadistiisu way bannaantay bay ihahdeen laakiin haddii loogu qoray in laga barto markaasuu xukumkii musxafka leeyahy oo aan la taaban karin marka niyada markii la qorayay lagu qoray baa xukmiga kala duweysa oo liziinati aw tabaruki haddii loogu qoray waa la taaban karaa waana la qaadi karaa lidaraasati haddii loogu qoray in qur-aanka laga bartana waa kitaab oo markaa isaga lama taaban karo markii la qorayey maxaa loo niyeystay baa la eegaya cidda u niyeysatana waayo waa ka qoraya hadduu isagu lafihiisa u qoranayo ama cid kale uu bilaash ugu qorayo kaasi wuxuu u niyeystay baa la eegaya in laga bartuu niyeystay markuu qorayey mise qorxin ayuu uga jeeday iyo ka barakaysi hadduu qofku aanu isagu qorino cid kale uu qorayo mushqaayad uu ka qaadanayo qoristaana qofka loo qorayo yidhaha laga qoraya mushqaayadda bixinaya wuxuu u niyeystay baa la eegaya hadduu u niyeystay ka barakaysi ama meelku qurxin qaadistiisa iyo taabashadiisa way u bannaantay hadduu lidaraasa u niyeystayna inuu qur-aan ka bartana inuu qaadiyo inuu taabtaatoona uma banaana wayaxilu waxaa xalaala xamluhu kitaabkii qur-aankaa qaadistiisa fii amticatin xaalo uu ku dhex jiro alaab alaab kale aw daraahima ama daraahima waa lacagtii fidada ka samaysnayd xaalo uu ku dhex jiro weliba waa hadduu niyeysto inuu alaabta qaadaya musxafka qaadistiisa aanu gooni u niyeysan haddii musxafkii alaabtaba qaadistooda u wada niyeysto ama midnaba aanu si gaara u niyeysan midkoodna aanu niyeysan iyada lafteedu ma bannaana markay bannaan tahay waa gooro markuu alaabta qaadisteeda u niyeysto markaasun bay u bannaantahay odee shandad tusaale ahaan alaab baa kugu jirta musxafna uu ku jiraa shandadii waad iska qaadan kartaa haddii alaabtaa qaadashadeeda aad niyeysato musxafka qaadistiisa aanad niyeysan waayo kutubta tafsiirka qur-aankii oo dhan baa ku yaal tafsiirkiiyo dee macnayntiisana way ku taallaa hadduu qur-aanku badan yahay waa musxafun oo qof aan daa'ir ahayn ma qaadi karo haddii hadalka kale uu ka badan yahayna markaa waa la qaadi karaa iyada lafteedu waa makruuhe waa laga fiicanye labada ka badan halka laga eegayana waa meesha u taabanaya safxadda aad taabanayso haddii qur-aanku uu ku badan yahay oo hadal kale uu ka badan yahay ma taaban kartid haddii hadalka kale ku qorani qur-aanka uu ka badan yahayna waa taaban kartaa wayaxilu waxaa xalaala xamluhu musxafka qaadistiisa xalaala lisabii buu xalaalu yahay qofkii yar aan qaan gaadhin ee almumayizi ahaa mid garaadsaday xataa isagoo junuba waa qaadi karaa iyo isagoon weyse qabinba wamasuhu baa xalaal u ah taabashadiisa xalaal u ah kaa yaree aan qaan gaadhin laakiin garaadsaday lidaraasati ka barasho uu qur-aanka ka baranayo awgeed inuu qaado ama u taabto ayaa xalaal u ah oo dee uu darasadii u qaato markuu ka soo noqonayo inuu guriga usoo qaato marka hadda u fiirso waa inuu horta sabiye qof aan qaan gaadhin waa inuu hadduu qaan gaadhay isagoo aan daahir ahayn inuu qaada uma bannaana sin hore usoo aragnay ha kaba baranayabe waa inuu mumayis yahay oo haddaanu garaadsanba dee kaan garaadsani xooluhu la mid yahay isagoo waxba xalaal iyo xaaraanimo jirta fii xaqi isaga laga hadlayo wamasuhu lidaraasati kaa yar ean garaadsani wuxuu u qaadaya waa inay tahy inuu qur-aan ka barto oo inuu iib u qaado inuu suuqa geeyo uu soo iibiyo ama qof inuu u dhiibto uu qaado ma banaana waxaana xaaladan loo soo reebay dee caruurtii way u baahan yihin kitaabay qur-aan ka bartaan ilmihii yaraana laguma ilaalin karo dahaaro laguma ilaalin karo iyo weyse qab markaa xeraj culays iyo dee kadeed baa ka dhalanaya hadii la idhaahdo ilmaha yari mar kastoo kitaab uu taabanayo waa in loo weysaysiyo weysada lagu ilaaliyo diintuna dadka ma culaysiso ilahay baa hi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhexdeeda idinma culaysin buu hi ilaahay faslu fi aadaabi daakhili اlkhalaa musqusha qofka gelaya aadaabtiisu fasalkani ku saabsan yihi yacni aadaabta waxaa looga jeedaa waxay shareecadu ka dooneyso inuu sameeyo iyo waxay ka dooneyso inuu ka tago marka qaarkood waa waajib qaarkoodna waa sunne oo sunnaha iyo aadaabta waxaa caamsan aadaabta oo aadaabta ashyaa waajiba iyo ashyaa sunneba way soo galaan marka sunno kasta waa adab lakiin adab kasta maaha sunno maaha khalaagana waxaa looga jeeda almakaan aladii tuqdaa fiihi alxaaja meesha qofku uu ku xaajo gudanayo ee uu ku kaajaya ama uu ku saxaroonaya khalaa la ydhaha khalaaguna asal ahaan waa meesha bannaan marka halkaa qofku uu gelaye dee hadday doonto meel dhisan baa maxaa khalaa loo yidhi lannu yatakhalaa fiihi liwaxdahu kelidii buu meesha gelaya kelidii buu jooga macnaa meeshii lagu gooni noqonaya marka yuqadimu wuxuu horeysiinayaa daakhilu lkhalaa'i ey muriidu dukhuuli lkhalaa qofka doonaya inuu musqusha galo yasaarow bidixdiisu horeysiinayaa meel kasta oo xun baa la mid a oo iyadana bidixdaa lagu gelaya oo bidixda qaacidada guuda shareecadu waxa wey bidixda waxa lagu horeysiiyaa lug iyo gacantay doonaysa baa noqotee waxa aan wanaagsanayna liita midigtana de wixii qiimo iyo sharaf leh wa idaa kharaja markuu ka baxayana yuqadim wuxuu horeysiinaya yamiinahu midigtiisa midigtuu kaga baxaya walaa yaxmilu qaadi maayo dikra allahi tacaala ey maa fiihi dikru اllahi tacaala wax ilaahay magaciisa uu ku qoran yahayna qaadi maayo markuu gelayo qur-aan baa ku qoran ama magacyadii ilahay baa ku qoran qaadi maayo wasma rasuulihi walaa yaxmilu qaadi maayo maa shay fiihi isaga uu ku qoran yahay aw maa kutiba fiihi waxaa lagu qoray ismu rasuulihi rasuulka ilaahay magaciisa marka rasuulka ilaahay nebi maxamed oo qura loogama jeede waa rusushii ilaahay uu soo diray oo dhan waa waa rasuulihi waa mufrad mudaaf oo cumuumu arusul baa loo jeeda rususha o dhan nebi nuux nebi llahi ibraahim nebi llahi muusa nebi llahi ciisa hadduu magacooda ku qoranyay musqusha la geli maayo wlqur'aan walaa yaxmilu qaadi maayo maa kutiba waxaa la qoray fiihi dhexdiisa lagu qoray alqur'aan wax qur'aan lagu qorayna qaadi maayo bimacnaa arrintaasi aadaabta ayay ka mid tahay xadiidka ku soo arooray in nebigu uu lahaa fargal muxamedun rasuulu llaahi ay ku naqshadaysan tahay oo markuu musqusha gelayo uu bixin jiray intiisa hore waa saxiix oo fargal sidaasa rasuulku waa lahaa lakiin xadiidka intiisa dambe sheegaysa markuu musqusha gelaya inuu iska bixin jiray waa xadiid munkara oo ma sugnaan waa xadiis daciifa wey waay waxay yidhahdeen markaa haddii isagoo musqusha ku jira uu xusuusto inuu ashyaada la galay gacantiisu ku daboolaya qarinaya wa yuqai waa daboolayaa oo aadaabtay ka mid tahay inuu daboolo qofka musqusha galay ra'sahu madaxiisa oo waxbuu saarayaa yani uu hagooganayaa wa yabcudu wuu fogaanayaa waa haddii meel dee loo diyaariyey xaaji gudashada aanu gelayn ee bannaan uu ku xaaji gudanay dadka uu ka fogaanaya kaana nabiyu calayh isalaatu wasalaam ida dahaba liqadaaءi اlxaaja abcad almadhab rasuulku markuu u baxo xaajo gudasho dadka waa ka fogaan jira oo intuu fogaantaa ku gaadhaya waa inuu gaadho meel aan waxa ka soo baxaya dhawaaqiisa aan laga maqlayn urtiisuna dadka aanay gaadhin haddii dee meeshu ay musqul tahay oo ay u diyaarsantahayba xaajo gudasho iyada waa iska gelaya dee waktigii nebigaba alayh isalatu wasalaam intii dambe intii dambe musquli waa jireenoo dee guryaha waa ku yaaleen wayastatiru waxbuu markaa isku qarinaya sitaarka loogama jeedo maradii xidhnaaba cawrihiisa ku asturiya loogama jeedo ee dee bannaan un iska fadhiisan maayo waa inuu wax gabaad dee waa inuu meel galo wuxuu isku qariyo waxaasina waa inuu dhudhunka saddex meelood marka loo qaybiyo labadii waa inuu leeg yahay hadduu fadhiyo hadduu taagna taagan yahayna de waa inuu qarinayo saasoo kale waa inuu u jiro eh, saddex dhudhun iyo wixii ka yar shaygaasuu markaa gabaada ka dhiganaya walaa yabuulu ku kaajimaya qofka xaajo gudanayaa fii maain biyo raakidin fadhiya walaa yabuulanna axadukum fi lmaai raakid buu nebigu sa bukhaari muslimba wariyeen midkiin yaanu ku kaajin biyaha fadhiya dee inu ku saxaaroodaana waa ka sii darantay marka biyuhu haddii ay fadhiyaan oo ay yar yihiinna inuu ku kaajo ama ku xaajo gutaa waa xaaraan waayo dee u najaaseynaya waa biyo yar oo fadhiyana haddii ay yihiin kuwo yar oo soconaya ama kuwo badan oo fadhiyana waa makruuh inuu ku kaaja xadka xaaraannimada gaari mayso hadday yihiin biyo badan oo soconaya sadaadka haddee rogmanaya oo webigaa socda amaba se dee ay yihiin biyo fadhiyo laakiin dee bada se badoo kale iyagu waa iska jaais bay idhahdaan waa iska banaanta inuu iskaga kaajo xataa karaaha maaha waayo dee kaayidu waxba yeeli mayso mar dee biyo badan oo soconaya yihiin ama biyo dee badahoo fadhiya ay yihiin walaa yabuulu ku kaaji maayo fii maain biyo raakidin fadhiya iyo wa qaliilin kuwa yar oo jaarin soconaya walaa fii juxrin godna ku kaaji maayo juxriga waxa la dhaha meesha wareegsan ee daloosha sarabkana waxaa la dhahdaa meesha waxa weeyaan jeexan saa uma wareegsana saasay u jeexanta iyaduna waa la xukumo waxaa dhici karta de inuu xayawaan ku jiro dee kaadidiisa xayawaanka uu ku dhibo amaba se dee xayawaanka ku jira isaga inuu dhibo ayaa dhici karta walaa yabuulu kaaji maayo fii mahabi riixin dabayshu meesha ay ku soo dhabanayso dee dabeed xagaadaa kaadi ka horgeyn maayo ila dabayshaa kaadidu ku soo qaadaysa mogta saasoo kale waxay idhahdaan haddii saxaro jilicsan oo dee biyo ah ay ka imanayso dabayshu xagga ka soo dhacayso dabadiisa u jeedin maayo oo si aanay dee dabayshu najaasadii ugu saydhin walaa fii dillin hadhna ku kaaji maayo maqsuudin hadhkaasoo ah mid ay dadku u qastiyaanoo de ay harhsadaan wa wa ariiqin waddana ku kaaji maayo wakada fii ariiqin yamuru naasu fii dadku ay maraan wadda la isticmaalo ah rasuulku wuxu uhi itaqu lacaaneyn labada nacdasha sababa iska ilaaliya markii la weydiiyena wuxu uhi waa aladii yatakhalaa fii ariiqi innaasi aw fii dilihim waa qofku inuu ku kaajo waddada dadku ay maraan ay isticmaalaan waddadu hadday ta waddo mahjuuroo layskaga tegoo laga guuray dhulka kale lamidta aw fii dilihim ama harhka ay dadku harhsadaan har aanay dadku harhsan dee geed kasta oo hadh le lama odrhanayo yaan lagu hoos kaajino nebiguba alayh isalatu salaam geeda timiroo urursan dhexdoodu ku xaajo guta waa har dadku ay isticmaalaan oo dadka inuu halkaa ku kaajida dadka ay dhibayso hadday dhibayso waa ku dambaabayaaba waana kabiiroo dee nebigu inay qofkaasi nacdal inuu mutaystay buu sheegayba waxaa la mida meelaha kale ee dadku ay isticmaalaan sida meelaha lagu cadceedsadoo kale waqtiyada qabowga ama waktiyada dee qabowga diirimaad laga dayo waxay se idhahdaan haddii meeshaa dadka isticmaala ay macsi isula yimaadaan waad ka kharibi kartaa xam bay meesha la yimaadaan ama isku dir ama khamri bay ku cabaanay la fadhiistaan saxariya kaadi ka buuxi si ay uga tagaan inkaarulmunkarkiibaa bay ka mid tahay la dagaalankii xumaanta ayay ka mid tahay wa taxta shajarati walaa yabuulu ku kaaji maayo taxta shajaratin geed hoosti geedkaasi oo muhmiratin mid midho yeelata ah yanaa mar ka mid midhale looma jeedo waa geed midheeya hoostiisna ku xaajo gudan maayo waa goorma waa hadduu u badinayo inuu waxaasi hoos oolayo geedka ilaa dee uu midho yeesho deetana midhihi ay ku daadanayaan laakiin haddii uu u badinayo ama uu og yahayba inuu daadqaadayo waxaas intaanu geedku midho yeelan ama dabeeliba ay qaadaysa ama wixii uu baaba'ayaba markaa xukunkusna waa ka duwanaanaya waa iska banaantay marka sidaanu midhaha dadka uga kharibin walaa yatakalamu hadli maayo inay daruura keenta mooyaane qof indhala buu arkay isagoo kaajaya oo haadaan kusii socda oo erka joog wuu odhan karaa daruuraa taa keentay wayastabri'u min albawli kaadidana wuu iska dhammaynayaa wixii qasabadda soo gala ee ka yimaada kaadi haysta waa inuu iska dhameeyo si aan hadhow markuu kacadde aanay aanay usoo bixin oo aanay u najaasin rasuulku alayh الsalaatu salam wuxu uhi istanzihu min albowl faina caamata cadaab اlqabri min xadiidka abu daawuud wariyey kaadida iska ilaaliya oo iska fogeeya cadaabulqabriga badankiisu kaadi buu ka dhasha ayuu ka dhashaa markaa siduu isaga dhamaynaya waxay dhahdaan buu odhanaya tanaxnux oo dee dhaqaaq baa imanaya markuu yidhaahdo wixii markaa dee bixitaan u diyaar garoobay kaadi waa iska soo baxay ama dee fartaa musabixada la dhahdo suulka yuu sidaa u marinaya xubintiisa intuu dhex geliyo ama uu saddex jeer buu saa u dhufanaya xubinta ama ilaa toddobaatan tallaabu soconaya dha suuligu dee dhex mareysanaya wey marka liverpool banaan ma jooge biyo qabow buu isku saydhinayaa waxyaabahaasay sheegaan laakiin ibnulqayim aad buu u diidaa arrimo toban oo noocan oo ay sheegaan kitaabkiisa khaathat ulafana u idhahdaa waxaa wax daliilo ku soo aroori ma jiro waana waxa waswaaska laga qaado qofkan kaaje xubintiisuna waa sida neefka xoolaha candhadiisa wuxuu idhaahdaa aلذakru kaلdarci in turika qara wain xuliba dara qofka xubintiisana uu ka kaajaya waa neefka candhadiis oo kale candhada dee haddii la daayo macaanaa ka imanaya waxba kama imanayaan haddii la lisana dee caanaa ka soo baxaya sooma marka xubintaada markaad kaadidee sidii dee muctaadka ahay dee loo bartay kaadidu kaaga dhamaato haddaad iska daysa waba ka iman haddaad jiidjiidana dee wuxuunbaa soo bixi doona marka dambena waswaas baad qaadi doonta marka xukum caama lagama dhigi kara arrintaas oo dadkao dhan lagu camimo qofka aan si kale kaadidu kaga dhammaanahayn xanuun ama cilad dee isaga ku jirtaa ay keentay ayaa la odhan karaa siyaabaha yeel laakiin qofka si caadi ay kaadidu uga imanaysa ee markuu kaaja uga dhammaanayso marka kaadidu ka dhammaato iska isinjoonaya waa iska kacaya wayaquulu wuxuu odhanayaa oo sunaa inuu yidhaahdo idaa dakhala ay idaa araada an yadkula markuu doono inuu galo ay makaana qadaa'i ilxaaja meeshuu ku xaajo gudanayo bismi illaahi buu odhanaya sida xadiidka cali ku soo aroortay yacnaa magaca ilaahay ayaan ku gelayaa allaahuma ya allahu ilaahu inii anigu acuudu waan magan gelayaa bika adaan ku magan gelaya min alkhubuhi baan kaa magan gelayaa jinka kuwooda lab waalkhabaa'ifi iyo kuwooda dhadig oo inta dambe allahuma inii acuudu bika min alkhubuhi waalkhabaa'if xadiidu anas fi saxiixayn bay ku timi bismi illahi dana xadiidka cali abu daawuud iyo wariyeen marka labada waa israacinaya wa idaa kharaja markuu doono inuu ka baxo meeshii uu ku xaajo gudanayena gufraanaka buu odhanaya atlubu waxaan dalbaya ilah waan doonaya gufraanaka dhaafistaada aad dembiga dhaafto waxay leeyihin qofka culayskii jirhka waxyaabihii dee uu cunay ay ku hayeen baa ka degey markuu xaajo guto marka culayska dembiyadu ay ku hayaan taasi waa inay xusuusiso oo ilaahay markaa dembi dhaaf weydiisto markuu meesha uu ka baxo alxamdu lilahi buu odhanayaa mahadda dhamayska tiran allah baa iska leh alladii allahaaso adhaba tegsiiyey kaxeeyey cani aniga iga kaxeeyey aladaa wixii dhibay haday kaadu kugu istaagta ka war ama saxaaradu soo dhib maaha oo caafaani ibad qabsiiyey marka khufraanaka iyadu waa ansaxdo saxaayinkay ku taallaa laakiin intan dambe alxamdulilah aladii adhaba canii aladaa wacaafaani xadiidka ay ku soo aroortay waa xadiid daciifa weeye marka khufraanaka unbuu iska odhanaya markuu ka baxo meeshii uu ku xaajo gudanaya waxay yidhahdaan inuu biyaha biyo iyo dhagax labadaba ku istinjoodaa fiican midkood baa ku filan laakiin inuu marka hore dhagax iyo dee wax lamid ah isticmaalaa fiican waayo dee najaasada lafteedii buu meesha ka kaxaynaya kadibna biyo biyuna raadkii najaasada meesha ka kaxaynaya ta kale dee inaanu najaasadii farihiisa la gelin baa taasi ay fududaynaysa hadduu soft iyo waxaa marka hore isticmaalo kadibna uu biyaha isticmaalo faslu fii muujibaati اlgusl fasalkan wuxuu ka saabsan yahay waxyaabaha qofka maydhasho ku waajibiya ee markay ku dhacaan ay maydhasha ku waajibayso marka alguslu fii lugati اlcarab waa sayla waa dareerka sharcanna waa tacmiim اlbadani bilma waa in jirhka biyaha la wada gaadhsiiyo biyi wada dul maraan biniyati makhsuus iyadoo niyo gaara markaa lagu maydhanayo wayajibu waa waajiba alguslu maydhashadu min khamsati ashyaaa shan shay xaggoodu ka waajiba macnaa shan shay ayaa sabab u noqda qofka inay maydhasha ku waajibto yani markuu leeyahy min khamsati ashyaa waa min axadi khamsati ashyaa shantaba in laga wada helaa shardi ma mid ka mida haddii qofka laga helo maydhasha ku waajibaysa min ilaaji اxashafati xashafo gelinteed fi lfarji farji la geliyo ilaajku waa idkhaal xashafaduna waa rasu dakr waa xubinta markaa qofka lab inteeda hore ka intaas iska go-antayna in leeg oo dakarkiisa kale ka mida haddii intaas ay gasho fi lfarji farjigu farji ha noqdo qubul oo xagga horea dubuur ha noqdo farji bani aadam ha noqdo farji xoolaad ha noqdo mid nool farjigii mid dhintay farjigii biyaha ka yimaadaan biyayaanay ka imanin إda jalasa bayna shucabi alarbac uma jahada faqad wajaba اlgusl wain lam yunzil buui nebigu alayh slatu slam mar hadduu galmo sameeyo meedhashaa ku waajibtay walow yaana biyo ka iman be ha lagu khasbo ikhtiyaarkiisa ha ku sameeyo ha is ilowsanaado dakarkiisu ha kala baxo ha isku ceshanaado waxa u dhaxeeyaan labada jidh waxba yaana u dhaxayn mar haddii idkhaalkaas iyo gelintaas ay dhacdo maydhashaa waajibaysa wa min khuruuji اlmaniy wayajib waa waajiba alqusl maydhashada min khuruuji اlmaniy mani soo bixisteed ayay maydhasha ka waajibta marka manidu waa biyaha taranka calaamadaanay leeyihin in soo bixistooda markaa macaansi uu la socdo burqasho min maain daafiq sida ilahay uhi iyagoo boodaya inay soo baxaan dufacaad kala dambeeyaa urta waa lagu gartaa oo hadday qoyantay waxa waxay leedahay urta cajiinka ama qooshka ama ubaxa geedtimiraadka hadday qalashana beedka intiisa cad urtiisoo kale ayay yeelataa midha markaa rasuulka markii la weydiiyey umu sulaym saxaabiyaddii la odhan jiray waa weydiisay hal cala almarati min guslin idaa hiya ixtalamat gabadhu haddii ay markaa riyooto maydhasha miyay ku waajibto qaala nacam idaa ra'at ilmaa ha hadday biyo ka yimaadaan buuri nebigu waana arrin la isku waafaqsan yahay biyuu sababtay doonayana kusoo baxaan eegmo fikir taataabasho waxay doonayaan kusoo baxaan riyo isagoo hurdo u riyooday mar haddii ay soo baxaan biyaha taranku meedhasha ayaa waajibaysa madidu iyadu way ka duwantah iyo wadidu madidu waa biyo cad oo khafiifa oo isjiidanaya qofka dareenkiisu markuu kaco yimaada kuwaasi weysay waajibiyan waana najaaso waa in la iska meedho lakin meedhasho ma waajibiyaan wadiduna waa lamidoo wadidu iyaduna waa biyo cad oo qarab qaro weyn kaadida dabadeed bay yimaadaan ama qofku markuu wax culus qaada iyo kuwana wedi baa la dhahda weysada waa jebiyaan de waana najaaso in layska maydhaa waajiba lakin maydhasho ma waajibinayaan wa min alxaydi wayajib waa waajiba alqusl maydhashada min alxayd xaydka in laga maydho ayaa waajibta ey bacda طuhr markuu xaydku ka go-o iyadoo xaydkii la haday maydhato dee maydhashahaas waxba hadhow u tari mayso laa taqrabuhuna xataa yaطhurna ha u dhowaanina ilaa xaydku ka go-ayo faidaa taaharna markay maydhaan marka laba uhri baa la rabaa inuu go-o iyo maydhasho marka maydhashadaana dambaysa wanifaasi wayajib waa waajiba alquslu maydhashadii min anifaasi uu ka waajiba dhiigga markaa dhalmada oo nifaasku waa dam khaarij caqbi wilaada waa dhiigga markaa dhalmo dabadeed soo baxa kaasina markuu ka go-o gabadha waxa waajib ku ah inay meydhato wayajib waa waajiba alquslu meydhashadii min alwilaadati dhalmada ay gabadhu dhasho xataa ilmo qalalan hadduu ka soo baxo dee asalkiisa mani ahaa bay leeyihin manida soo bixisteeduna weysada meydhashada waa waajibisaa marka markuu intee leeg yahay ilmaha ay dhashay ayaa haba qalalaadee meedhasha ay ku waajibaysa xataa hadduu xinjiriyi ama waslad dumarka umulusooyinka ee khibradda lihi ay yidhaahdeen waxaan waa asal bani aadam oo waxaan ilmo ayuu ahaa gabadha ka soo baxay ee xinjirtaa ama wasladda ah hadday yidhaahdaan wixii dee kasii weyne abuurkii bani aadamku ka muuqday isagu waa waa iska cadi arrinkiisu marka halkaa wilaayada waxay ku sababeeyeen haddii dee qoyaan ay wadato oo dhiigu la socdo dee dhiiggaasa dhiiggii nifaasko maydhashada waajibinaya lakin hadday dhacdo inay ilmo qalalan ay dhasho oo qoyaan ba aan wadan waa inay meydhato oo ilmaha asalkiisu dee mani ahaa bay leeyihin marka gabadha waa masale muhiime haddii ay galma dhacdo ay maydhato oo intaa dabadeed ay biyo yimaadaan maydhasha miyay ku waajibaysa mar labaad waxay yidhaahdeen xaalkeedaa la eegaya oo gabadh waxa weeyaan galmadaa danteedii ku gudatay haddii ay tahay mar labaad inay maydhataa waajib ku ah waayo waxaa dhici karta biyahan kuweedii inay ku jiraan haddii ay tahay midaan iyadu waxba dan aan ka gaadhin galmadaas oo yar ama xanuunsanaysa ama hurudayba ama la khasbay oo la kufsaday mar haddii galmadii ay ka maydhatay mar labaadka biyaha ka yimaadaa de iyadoo xoba ilay mabay meelba may gaadhine weysadun bay ka jebinayaan laakiin maydhasho mar labaad ku waajibi mayso saasay u kala qaadaan wuxuu ka tegey arin lixaad oo maydhashada waajibiya oo kitaabkii hore aynu ku aragnay arrinkaas waa maxay almowt dhimashada qofkii dhimashada uu dhintaa dadka nool maxay ku waajibinaysaa inay maydhaan waa haddaanu shahiid ahayn shahiidka isaga la maydhi maayo dharkiisii baa lagu kafnaya laguna tukan maayo si sidaa lagu aasaya dhiciskii baa yimi waa masale muhimo dee in badan dhacda maxaa maydhistiisa laga yeelaya haddii calaamadihii nolosha ay ka muuqdaan oo inuu nolol kusoo dhashay ay muuqato sida inuu hindhiso ama uu ooyo ama uu dhaqdhaqaaqo inuu nolol ku dhashay tusinaya hadday ka muuqdaan qofkii weynaa unbuu la midi waa la maydhaya waa la kafnaya waa lagu tukanaya waa la aasaya calaamadihii noloshu kamay muuqan oo isagoo dhintay buu soo baxay waxaa la eegayaa ma ka muuqdeen suuradii bani aadamku ma ka muuqatay waxaan inuu qof ahaa ma muuqataa inuu qof ahaa hadday muuqato waxaa waajiba in la maydho oo la kafno oo la aaso in lagu tukanayana waa la isku khilaafay ibnu xajar ilhaytami isagu wuxuu yihi lagu tukan maayo waaye waxbaa gabadhii ka soo baxay ka soo dhacay suuradii bani aadamku aanay ka muuqan si muuqata iyo si qarsoontoona suuradii bani aadamka uma laha xataa dumarka khibradda u leh hadday u fiirsadaan odhan maaya waxaani asal bani aadan buu ahaa oo suura khafiya baa ku jirta odhan maayaan kaa isaga waxba waajib maaha xataa in la aasa waajib maaha waa la iska tuuri karaa waxa sunno una in mara inta lagu duuduubo meelaha lagu aaso god yar inta loo qodo lagu qariyo faslun fii furuudi lgusl fasalkan wuxuu ku saabsan yahay arkaanta maydhashada maydhashada iyo xaaladaha ay waajibta ayaynu sheegnay marka maydhashadii waxay leedahay arkaan bimacnaa arrimo maydhashada ka mid ah oo haddii la waayo maydhashadii aanay ansaxayn kuwii buu fasalkan kaga hadlaya wuxuu uhi furuud lgusli maydhashada arkaanteedu shay-aani waa laba shay alawalu shayga koobaad anniyatu niyeysiga weeye maydhashada waajibka iyo sunnaha ayba niya u baahantay waayo maydhasho kale ayaa jirto iska mubaaxa soo ma oo qofku u maydho isnadiifin iyo isqaboojin iyo marka maxaa kala saaraya maydhashadani maydhasho waajibaba ma sunna tii iska mubaaxa ahaydee isnadiifin iyo isqaboojin iyo looga jeeda maxaa kala saaraya niyada kala saaraysa marka haddii ay janaaba kugu dhacdo ama gabadhii xayd ku dhaco qofku uu iska maydho bilaa niyo maydhashadii waajibkahayd saa kaga dhici mayso haddii tusaalahaan maalinta jumcaha uu maydho oo aanu maydhashadii jumcaha ahayd ee sunnahayd u niyeysan ajar ku heli maayo maydhashadaas inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa qof waliba wuxuu niyeystay unbuu leeyay siduu haddaba u niyeysanayaa maydhashada wa huwa buu yidhi niyeysigu an yanwiya waa inuu niyoodo rafca aljanaaba hadduu janaabo ka maydh inuu janaabada iska kor qaado aw rafca alxadath alakbar ama xadathkii weynaa wixii meydhashada waajibinaya ee ku sugnaa inuu iska dul qaado oo xadathulakbar janaabadii xaydkii nifaaskii wilaadadii wixi o dhan baa soo gelaya aw farda algusli ama waa inuu niyoodo maydhasho faral ah oo maydhashoun inuu niyoodaa kuma fila ila maydhashadu faral bay noqotaa sunnay noqotaa maydhasho waxay noqotaa iska mubaax oo iska bannaan marka maydhasho inuu niyoodaa kuma fila weysadii waa kala duwany weysada inuu weyse u niyoodaabaa ku filayd oo weysadu miyay u qaybsantaa weyso farala iyo weyse iska mubaax may laakiin maydhashadu labadaasay yeelata marka waa in niyo lagu kala saaro aw naxو dalika ama waxa wixii shabaha waa inuu niyoodo goormuu haddaba niyadaa la imanaya cinda gasli awali juzin qeybta u horeysa markuu maydhayo ee min badani jirhkiisa ka mida oo iyadu tartiib maydhashaduma lahadi weysadu tartiib bay lahayd oo xubnaha la kala horreysiinaya soo ma maydhashada iyu tartiib male meeshuu doonay ka bilaabaya doona lugtu ka soo bilaabaya ee meesha u horeysae jirhkiisa ka mid a maydhisteeda markuu bilaabayo waa inuu niyeysto oo niyadii iyo ficilkii waa inay markaa isku ladhnaadaan athaani arrinka labaad ee farallada maydhashada ka mida waa gaslu jamiici shacrihi waa timihiis o dhan waa inuu maydho timihii alkafiifi ee faraha badnaa ee jirhka ka hooseeya aan la arkayn marka la sheekaysan in la wada fadhiyo iyo walkhafiifi kuwii fududaaba oo halkaa maxaa ku kala baydhay weysada iyo maydhashada weysadii waxbaa la kala qaadqaadayay soo ma oo timaha wejiga ku yaallo o dhan in la maydhaa waajib ahayd dusha iyo hoostaba laga maydho maxaa laga soo reebayay garhka timaha badan ee nin ku yaal isaga dushun in laga maydho ayaa waajib ahayd oo guntiisa in la maydha waajib ma ahayn laakiin marka ay noqoto maydhasho wax allaale waxa timo jirhkiisa ku dul yaalla ha badnaadaan ha yaraadaan kor iyo hoosba waynu ka meedho oo biyuhu guntooda ay gaadhaan marka haddee masaaisha halkaa la isweydiin kara waxaa ka mid a ka waran haddii tusaalahaan gabadhii ay tima tidcantahy timeedu ay daban yihin meedhashan ay ku waajibto inay furfurtaa mawaajibbaah waxaa la eegayaa biyuhu timaha jidhka ka hooseeya ma gaadhayaan iyadoon furfurin hadday gaadhayaan iyadoon waxba furfurin bay iska meedhanaysa haddaanay biyuhu timaha jidhka ka hooseeya aanay gaadhayn ilaa ay furfurto inay furfurtaa waajib bay ku noqonaysaa wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii ku waajibay oo dee jidhkaa meedhistiisa ayaan suurtoobahayn ilaa ay timaha furfurto marka inay furfurtaa waajib bay noqonaysaa haddiise ay biyuhu jidhka timaa ka hooseeya timaa tidcaan ka hooseeya ay gaadhayaan iyadoo waxba furfurin waxba furfuri mayso wajamiica basharatihi ay waaslu jamiici basharatihi waxaa kaloo arkaanta maydhashada ka mid a jirhkiisoo dhan inuu maydho yani jirhkiisa intan waxaa looga jeedaa muuqata ama inta muuqata la xukuna xataa maa taxta qulfati اlaqlafi ka balanjada leh balanjadiisa hoosteedana ilaa laga gaadho waa inuu maydho oo ninkii aan gudnayn ee meedhasha ay ku waajibtay macnaa intaa ay ahayd in la jaro balanjadaa hoosteeda inuu maydhaa waajib bay ku tahay markaa khitaanka iyo gudniinku waa waajib rag iyo dumarkaba waajib buu ku yihi laakiin wuxuu waajibayaa qofku markuu qaan gaadho uu miyir qabo gudniinkuna aanu dhib ahayn dee dahaaradii ninkuma dhamaystirmaysaba ilay diirkaa inta ka hooseysaa jidhkan muuqday la xukumtay oo in la maydhaa waajiba najaasadii baa ku urureysaba haddaanay waajib ahayn qofka jidhkiisa dee lama jareen iyadoo jaristaa lagu cibaadaysanayo wixii la jarayna aanu ahayn wax meeshiisa wax kale uu soo bedelayo saa uu ku maqnaanayo ta kale dee cawradii in la eegaa ka dhalanaysa soo ma yani haddii gudniinku aanu waajib ahayn cawrada in la eega ma baneeyeen daruuro keenaysaa ma jirteen dumarka laftoodana gudniinku waajib buu ku yihi wax magacu ku dhacan waa in laga jaro wax jaris la ydhaa un haba yaraatabe waa in laga garooco xataa waxay sheegeen dhakhaatiirta gaalada ah qaar badan oo ka midi oo maqaalaadkooda ay qoran yihin gudniinka dumarku inuu xanuuno badan ka dawan yahi oo dumarka aan la gudin ku dhaca kan dee ay soomaalidu samayn jireen iyo qowmiyado kaleba ee dee fircooniga la isagoo xaaraan wey tacadi iyo xadgudub iyo dulmi wey laakiin ka hadda magaca sunniga dadkeennu ay ula baxeen oo waxa weeyaan cadkaa yar in wuxuun laga jaro waxaasi haba yaraadabe waa waajib xikan badan buu ilaahay u waajibiyey xikmad caafimaad baa ku jirta sida kuwii gaalada baadhitaan ay ku sameeye sheegeen waxaa kaloo ku jirta dee gabadha in dareenkeedii la khafiifiyo shekhul islam ibnu taymiya wuxuu hahdaa nisaa lifrinji kuwa frenjiga markii ay khitaankii iyo gudniinkii ay ka tegeen dumarkooda faaxishadaa ku badatay xumaanta ku badatay wadhan innaga waxaad moodaysaa inay noo danaynayaan hay-adahan malaayiinta doolar ku bixinaya khitaanka ama gudniinka meel walba ka qaylinaya boorhaka way soo dhejinaya kii xumaa ee fircoonigaha bay noogu soo gabadeen iminkana waxay marayaan berigii hore maxay soo qori jireen gudniinka fircooniga ha la joojiye iminkana gudniinka hablaha ha la joojiye odhanay ujeeddaday u socdaan waa maxay hadday dumarka waxu tarayaan wax tar aan ka ahayn bay dumarku u baahan yihin oo badan sooma imisaa dumar xanuunsanaya mi kuwa daweeyaan xanuunsanaya oo lacagta waxaanay ku bixinayaan ay ku bixiyaan hadday dumar u danaynayaan imisaa fuqaraa oo gaajoonaya miyay siiyaan lacagta gudniinkana ay shareecadu waajibisay wuxuu gabadha yeelayaa ma jirto xataa ma ahaan nabar ay u fadhiisanaysa gabadhu markaasay iska shaqaysanaysaa hadday waxbarashayo ay ku jirtay ay waxbarashadeedii iskuulkeedii iska tegeysa iyo madrasadeedii wax dhib lamaba haba haddana waxaasoo dadaala bay ku bixinaysa ula dagaalami lahaayeen waa si ay xumaantu dhexdeena ugu faafto wax kale uma socdaan waxa in la dhegeysta maaha oo la maqlo innagana dastuurka waxay noogu qoran soo maaha madhabka fiqigee dalku inuu shaaficiye yahay soo ma shaaficiyadu waa waajib bay leeyihin khitaanu rijaal wanisa rag iyo dumarba in la gudaa waa waajib waay waxaan u sheegaya dee qodobka dastuuriga shareecadii buu waafaqsan yahay dastuurku hadduu shareecada waafaqa dee dad buu dastuurku maraya aanay shareecadu marayn mogta gaalku waad ku hor istaagaysaa isaga annaga sharciga iyagu wuxuu dhegayaa baad leedahay sidan wasunanu buu ihi maydhashada sunayaasheedu kaiiratu way fara badan tahay minha waxaa ka mid ah asiwaaku cadayashada watasmiyatu bisinka in lagu bilaabo walwudu in la weysaysto qabla lgusli intaan la maydhan ka hor si xadiidka caaisha xadiidka maymuuniye ku sugan in weysada la horeysiiyo watacaahud ilmacaaifi meelaha laabatooyinka in si gaara looga warhayo oo sida kilinkilooyinka iyo haddii qofka calooshiisu tusaalahaan dee cabaariya leedahay oo isdul saar saarantaiyo haddaanay si kale biyuhu ku gaadha inuu gacanta geliyo mooyane waa inu geliyo haddii ay biyuhu si kale ku gaadheenna waa inuu uhubsado un waa sunne wa takhliilu shacar timaha in faraha la dhex geliyaa sunno ah farihiisoo qoyan oo biyeele uu timaha dhex geliyo ibnu xajar wuxuu le xataa hadduu muxrim yahay oo ixraama yahay laakiin hadduu muxrim yahay si aanay timuhu uga goynaana u daadan uu u aadyaraya u miyirinaya wadalkubaa sunnaha inuu gacanta u raaciyo gacanta uu jidhka dul mariyo oo haddii biyuhu ay jidhka dul maraan niyad in ay la socoto intaasaa meedhashadii waajibkaad ugu filan gacanta inuu ismarmariyaa waa sunna un sidii weysada baynu kusoo aragnay watatliiu inuu saddexeeyo oo xubintii uu saddex jeer maydho faslun fi shuruudi ahaarati min alxadaثayn labada xadaث iska daahirintoodu shuruudda ay leedahay yani arrimaha la-aantood dahaaradii yarayd iyo tii weynaytoona aanay ansax ahayn dahaarada yaride waa weysadii dahaarada weyne waa maxay waa meedhashadii xadadku xadaثulakbar iyo asqar buu lahaa asqarku muxuu ahaa waa sifo qofku uu yeesho oo salaada u diida mar haddii cudurdaar u banaynaya aanu jirin salaadii weysadee waajibisa xadaثulakbarkuna waa sifo qofku uu yeesho oo salaada iyo wixii lamida u diida wuxuu rukseynaya salaada haddaanu jirin oo meedhasho waajibisa marka labada xadaث in la iska daahiriyaa shuruud bay leed wa shuruuطu طahaarati طahaaradii shuruuddeedu can ilxadaثi xadaثkii la iska daahirinaya alasqari ee yaraa oo weyse jabkii walakbari iyo kii weynaa la iska daahirinayo wixii meedhasho waajibinayay alislaamu islaamnimo weeye oo maydhasho waajiba gaal ka ansixi mayso o de waa cibaado cibaadana gaal kama ansaxda horta islaam baa la leeyahy maydhashada ka ansaxde saasoo kale maydhashada niya u baahantay niyadana shuruuddeeda islaamnimaa ka mid a niyada cibaado la niyeysanayo waxaa laga soo reebaa uun kitaabkii hore aynu ku sheegnee hadduu nin muslimi qabo gabadh yahuudiyada ama kiristaana iyadoo gaalada baa la odhanayaa maydho ayaa la odhanaya oo m maydhashadaas miyay ka ansaxaysaa maya waa si ay ninkeeda ugu xalaalowdo ila iyadoo xayd xaydday oo xaydka aan ka maydhan ninkii xalaal noqon mayse xataa yaturna faida taaharna faatuhuna min xayثu amarakum اllah buri ilahi subxana wataعala marka lidaruurati xiliha lizawjiha ayay maydhashadeedu u ansaxday si ay ninkeeda ugu xalaalowdo wtamyiizu garaad baa shardi u ah dahaarada xadadka la iska daahirinayo oo qofku waa inuu yahay qof miir qaba hadduu yar yahay waa inuu yahay mid garaadsaday oo qofkii yaraan garaadsan maydhashadaas ka ansixi mayso kii waalaana ka ansixi mayso waa dee niyay u baahan tahay qof waalan amaan garaadsaniba niyo garan maayo waxba niyeysan maayo wlmaau baa shardi u ah biyo biyihii aaahiru ee laftooda daahir u ahaa almuahir ee waxna daahirinayay oo almaa mulaq baa la dhahdaa kutubta dambeynu ku arki doonaa waa biyaha magaca biyanimo iyadoo waxba aan loo raacin lagu sheegi karo ee carabi ahaan almaa ama maau la odhan kara waxba aan la raacin soomaaliyana biyo la odhan karo falaa yasixu ansixi maa uhi rafcu lxadath xadathkii qaadistiisu yana iska daahirintiisu rafcu xukmihii baa loo jeeda waa in la iska daahiriya ansixi mayso walaa isaalatu najasi shaygii najaastaha suulintiisuna ansixi mayso ilaa bilmaai biyo in lagu dahaaro qaato najaasadana lagu maydho mooyaane biyihii almuطlaqi ahaa biyo magaca biyanimo qaadan kara iyadoo aan waxba loo raacin oo haddii idaafo biyuhu ay laazimaan oo la odhanayo tusaale ahaan waa biyo liin laga miiray waa biyo cananis laga miiray oo magaca biyanimo qura miyaa lagu sheegi karaa liinta la miiray may laguma sheegi karo kuwaas iyagu najaasana kaa daahirin maayaan weysena kuu geli maayaan iyo maydhasho horta biyuun baa markaa xadadka rafciya najaasadana suuliya biyuhuna waa inay yihiin biyo magicii biyanimo leh iyadoo wax kale aan loo raacin biyo lagu sheegi karo oo maaulbaiik imika biyaha xabxabka miyaa biyo u la odhan karaa biyo xabxab laga miiray maya marka weyse miyay gelayaan xabad xabxabaad burburisay oo biyi baad ka miiratay ma ku weysan karta maya maydhasho ma kuu gelayaan maya waayo magaca biyanimo ma qaadan karaan iyadoon wax loo raacin waa inaad tiraa biyo xabxab biyo un kuma sheegi kartid wa huwa biyaha mulaqay maa biyaha weyaan nazala ka soo degay min asamaai samada ka yimi aw nabaca min alardi ama dhula ka soo baxay biyihii roobka biyihii dhadada biyihii barafka biyihii dhagaxa roobka la socda biyihii webiga kuwii ceelka kuwii isha waxaasoo dhan baa soo gelaya biyihii badda faida taayara marka uu isbedelo acmulmaai biyaha dhadhankooda aw lownuhu ama midabkooda aw riixu ama urtoodu tagayuran isbedel faaxishan daran ee shadiidan daran bimukhaaladati shayin shay ku darsankii sababtiibuu isu bedelay shaygaasoo daahirin ah shaygaasoo yastaqni lmaagu biyuhu ay ka maarmaan canhu isago bicnaa laga ilaalin karo ka zacfaraani weeye iyo wal ushnaani geedka ushnaanka la ydhaha iyo wal jibsi jabis jibis jibsiga baasha la ydhaha dee dhismayaashiiyo tan iminka lagu sameeyo iyo wa nuurati nuuraddiiyo walkuxli nakooshi lam tajusi ahaaratu tahaaradii ma banaana bihi isaga la isku daahiriya eeg biyaha haddii urtoodu ay isbedesho ama dhadhankooda ama midabkoodu maxaa la eegaya waxaan bedelay ku darsamay waa maxay ile waxaasi noocyo kala duwan buu noqda waxa bedelay ku darsamay hadduu yahay wax kaloo daahira oo biyahana laga ilaalin karo in laga ilaaliya ay fududdahay haddii isbedel badan shaygaasi biyuhu ku sameeyo oo isbedelku inuu badaya maxaa lagu garanaya magacii biyanimo meesha uu ka baxay dee daahir baa noqdaan waxba daahirin maayaan tusaale biyaa dabka la saaray shaah madow iyo sunkor baa lagu daray shaah madow iyo sunkortuma daahir ba mise waa najaas daahir soo ma biyaha ma laga ilaalin karaa ma laga dhowri karaa dee ha waa laga ilaalin karaa marka shaah madow iyo sokor lagu daray biyihii lagu kariyey magacii biyanimo miyuu joogaa magac kale qaateen soo ma de kuma daahirinayaan weyse iyo maydhasho midna kuu geli maayaan biyaha dabka saartay hilib baad ku riday waad ku karisay waa biyo miyaa la odhan karaa waxaa meeshaa ku jira ma ma bedeleen shayga hilibku ma bedelay biyi ha midabki iyo dhadhanki urtiinta wuu bedelay magacii biyanimo meesha ma ka saaray ha biyaad ku dartay sharaab mid budaa ama sharaab dee khudaar ayaad ku dartay ood ku shiiday magacii biyanimo meeshuu ka baxay soo ma kuma daahirinayaan mar haddii magacii biyanimo meesha uu ka baxo magac kale ay qaataan weyse iyo maydhasho iyo midna kuu geli maayaan najaasna kaa suulin maayaan zacfaraan baa lagu daray de waxaan waa zacfaraan baa la odhanaya waa biyo la odhan maayo waxaan waa nuurad baa la odhanaya soo ma taangigii biyihii ku jiray baa dhowr jawaanoo nuurada lagu daray midabkii iyo dhadhankii wixii way isbedeleen waxan waa biyo lama odhanaya maxaa la odhanaya waa nuurad baa dee la odhanaya markaa nuuradi dee weyse iyo ku geli mayso iyo meedhasho iyo waxaas walaa yaduru dhibi maayo ataghayiru isbedelka ay biyuhu isbedelaan ee dhadhankooda ama midabkooda ama urtooda isbedesho ee bilmukthi jirista ay meesha ku jiraan ee ay ku nagaadeen ay isu bedelaan iyo waturaabi ciid ku daadatay ay isla bedelaan iyo wauxlubi xayaabo ay isla bedelaan wamaa shaygii sababtiisa ay isu bedelaan fii maqarihi biyuu meesha ay ku sugan yihiin ku jira jalxad ama taangi daamur la mariyey ayaa biyo lagu shubay dee biyahaasi ugu yaraan dhadhankooda isbedelaya sooma laakiin wax meesha ay ku jiraan ay leedahay bay isla bedeleen waxba dhib male taas ama mariyo meesha biyuu marayaan meel gebigeeduba cara leh caradan dhanaane xoolaa la siiyo ama jaan leh ayay biyii mareen deetana dhanaan bay noqdeen waxba ka dhibi mayso taas wala tagayuru isbedelkii biyaha ku dhacay dhib ma laha bimujaawirin shay la jaare ay isu bedeleen kalcuudi sida cuudkii oo kale yacni qori ur leh oo caraf leh ayaa biyihii lagu dhex daray la dhex geliyey isbedelka uu ku sameeyaa dhib ma leh iyo waduhni ay isla bedeleen subagii almutayabi ee ahaa mid la udgiyey markaasoo inamuu odrhan biyihii shay daahiri uu ku dhex darsamay ee urtoodii ama dhadhankoodii ama midabkoodii uu bedelay isbedel weyn uu ku sameeyo magacii biyanimo meesha uu ka baxay waxma daahirayn sooma odhan haddaba biyaha waxaa bedelay hadduu yahay waxaan laga ilaalin karin oon laga dhowri karin waxba ma dhibayo oo waa lagu dahaaro qaadan karaa biyihii say barkaddaa ugu jireen ayay isbedeleen ama ballaygaasay ugu jireen bay isbedeleen oo urtoodii ay isbedeshay ama dhadhankoodii ama midabkoodii taama cid baa ka ilaalin karta lagama dhowri karo ama ciid baa bedeshay ku daadatay ama xayaabadaa dee ku dhalatay baa bedeshay midabkoodii tusaaleaan wax laga ilaalin karama meesha biyuhu ku jiraan berkad ha noqoto ballay ha noqoto weel ha noqoto waxa uu leeyahay haddii biyihii midabkooda ama dhadhankoodii ama urtooda ay bedelaan wax laga ilaalin kara maaha oo isbedelkaasi waxba dhibi maayo oo lagu daaharo qaadan kara meeshay biyuhu marayaan ciid cas bay leedahay ciidda casbaa midabkoodii bedeshay ama ciid dhanaan oo dhadhankoodii bedeshay waxba dhibi mayso waa lagu dahaaro qaadan karaa waayo wax laga ilaalin kara maaha wax iyaduna la mida buu yidhi eeg shayga markuu biyaha midabkooda ama dhadhankooda ama urtooda bedelo aanay dahaaro gelahayn wuxuu ahaa shay ku dhex darsamo biyo aan laga sooci karin oo mukhaalid iyo mujaawir baa kala jira kaan laga sooci karinee sifaadkoodaa bedelay isbedel magaciiba meesha ka kaxeeyey biyahaasi waxa uu ka dhigayaa kuwaan waxba daahirin ahayn kaa mukhaalid baa la dhaha mujaawirkuna waa maxay waa wax biyihii ku dhex darsamay laakiin laga sooci karo oo laga saari karo isbedel ha kuba sameeyabe biyahaasi dahaaro way gelayaan qori udgoon baa la soo qaaday markaasaa la dhex geliyey biyo laguma burburin waa laga saari karaa soo ma isbedelka uu ku sameeyo midabkooda ama dhidhankooda ama urtooda waxba yeeli mayso waa lagu dahaaro qaadan karaa waxaa la mid a biyaa subag lagu shubay ama malab mukhaalid ma noqdaan kuwaas iyagiiyo biyuu islama falgelayaan subagu guntuu fadhiisanaya malabkuna guntuu fadhiisanaya mar labaad baa laga saari karaa soo ma marka laga saaro malabkii biyi laga shubo ama subagii laga shubo guntaa laga dalooliya ama biyaaba dee inta saraha laga shubtee isbedelka uu ku sameeyey shayga biyaha ku darsamay laakiin aan dhex gelin aan ku dhex milmini waxba yeeli maayo waa lagu dahaaro qaadan karaa kaa mujaawir baa laydhaha walaa tasix ansixi mayso aطahaaratu ahaaradii bimaa shay lagu dahaaro qaatay bimaa biyo lagu dahaaro qaatay biyahaasoo tuطhira biyo hore loogu dahaaro qaatay oo min xadain layskaga daahiriye xada oo lagu weysaystay ama lagu maydhay aw najasin ama najaas la yskaga daahiriyey waa biyaha mustacmalkaba kuwana la dhahda oo biyuhu goormay mustacmal noqdaan marka qofkii weysaysanaya jirkiisa ay maraan ay ka daataan intaa ay marmarayaan mustacmal maaha haddii jirkiisana aanay aanay maydhinna oo weelkaa iskaga jiraan oo laga dardarsadayna mustacmal maaha waa biyihii weysadee aad xubnaha ku meydhaysay oad ururisay waa mustacmal leedha ama biyi aad ku meydhanayso tashti aad u dhigtay dee ama weel kalaba oo ururay kuwaasaa mustacmal leedha marka mustacmalkuna ahaaro ma gelayaan bay leeyihin oo wixii la iska daahirinaya baa raacay iyaga weyse la-aantii baa raacday xadadkii weyne janaabadii baa raacday saasay leeyihin sidaasoo kale biyaha najaaso la yskaga daahiriyo iyaguna dahaaro ma gelayaan laakiin waa goorma waa haddii ay yar yihiin biyaha la isticmaalay hadday badan yihiin oo qulataynkii wax ka badan ay yihiin oo la ururiyey oo sida ay u bateen mar labaad dahaaro way gelayaan almaau lmustacmal lqaliilu baan dahaaro gelin laakiin almaau lmustacmal lkaiir dahaarada u gelaya halkaa masale yar baynu tilmaamaynaayo biyaha najaaso lagu maydhay ma najaas ba mise waa daahir su-aashaa ma fahamteen mare najaasa baad biyo ku maydhay biyahaasi ma najaas ba mise waa daahir labadaba way noqon karaan labadaba way noqon karaan najaasna way noqon karaan daahirna way noqon karaan xaalkooday ku xidhanta haddii biyahaasi ay maradii daahiriyeen oo aanay urtii iyo dhadhankii iyo midabkii najaasada aanay lahayn maradiina ay ka baxeen miisaankooduna aanu kordhin oo intii markii hore u ahaa inuu ka yaraaday mooyaane aanu ka kordhin sifaadkii najaasadana biyuhu aanay lahayn oo daahir biyahaasi marka horena shaygan lagu daahirinayo iyagoo ay dusha kaga yimaadeen khalaadka dhacay imika waxaa ka mid a mare najaasaba ayaa biyo yaroo kasaalad ku jira lagu ridaya maro daa'ira lagu ridayaa biyihii baa najaasoobayba dee maradan way najaaseynaysa marka wixiiba isla wada najaasoobayaan marka marada najaasooday marka la doonayo in la daahiriyo waa in iyada horta lagu rido kasaaladda ama tashtiga lagu maydhayo biyaa dusha lagaga keeno waa shardi taas si aanay biyuhu kaaga najaasoobinde waa inay biyu dusha kaga yimaadaan markaasay awood yeelanayaan ay najaasadii kaga xoog roonaadaan haddii waxa weeyaan biyaha miisaankoodu intii hore uu ka kordhay markii marada najaastaa lagu maydhay manaa najaasadii baa la socotay wey macnedu ama weli aanay maradiiba daahirin oo iyaguba ay leeyihiin urtii najaasada ama dhadhankeedi ama midabkeedii ama marka horeba marada biyaha lagu riday eenay biyuu dusha kaga iman dee biyahaas waa biyo najaasa weeye marka waa masalada u baahan inaad loogu fiirsado wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira